Gabar ayaa ku dhaawacantay miino kula qaraxday deegaanka Mandera oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somaliland. Gabadhan oo lagu magacaabo Khadra Xasan Cabdulaahi ayaa si xun ugu dhaawacantay miinada waxaana ay ka go'day labada gacmood. Dhaawaceeda ayaa waxaa la geeyay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa halkaas oo lagula tacaalayo xaaladdeeda caafimaad. Hooyada dhashay Khadro iyo walaasheed oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Waxay sheegeen in miinooyin badani ay ku aasan yihiin dhulka baadiyaha ah iyagoo intaa ku daray in horey ay dad kale u waxyeeleeyeen miinooyinka.
waxaanu ka hadlaynaa dhibaatooyinka naga soo gaadhay deegaanka madheera oo khatare xasan cabdilaahi ay miina kala kacday oy labada gacmood iyo adimadaba dhibaato ka gaadhsiisay haddii aan dhulka wax laga qaban dhallinyarta iyada lamida caruuraha ka yaryar kuwa dhalan doona mid walba dhibaataa kasoo gaadhi ahaa inamaa jiray ay kala kacday halkaa abdaal agteeda qaar ku dhintay iyo qaaray gacmaha goysaba jira maya waqtigii ilaahay kula kulmiyaa unbay kacaan aalo aniga aamine xasan cabdilaahi baa laydha waa walaashay inanta wax ku dhaceen day ku dhaceenna dee waa dhibtaa ku dhacday weyn maxay dhahay maanta wallaahi dee nafun baan ka bixin cagaheedii gacmaheediiba wax yeesho weliba gacmaheedii labadiiba ka goysay dhibaato weynna weeyaanoo wallaahi dee qof walba dareemayo maanta dhibtaa dhacday tayada quraba maaha dee tu qof kastaba haddii laga qaban waayo wax way ku dhacaya oo kuwa soo dhalan doona iyo kuwa jooga iyo wax kastaba way dilaysaa soddon sano wixii la dhigay ka hor dee maanta maaha inay caruura ay naga layso dhulkii aada uga buuxda ee aada loo dhigi jiray oo dhulka kale way kasii miino badantay inta qof ay ku dishay ilaa iyo dee soddonkaa sano dee lama tirin karo iyo inta ku curyaantay cidi ma tirin karto maamulka la baxay somalilan ayaa inta badan lagu eedeeyaa inaysan wax ka qaban miinooyinka ku aasan dhulkaasi oo in badan dadii ku waxyeeloobeen